بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام والsلاaة عlى رasuuل الlah salaamkiiba bare kadib waxaan bulshada reer somalilan ee gudo iyo dibadba joogta la jeclay horumar waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ka dulqaado wixii dhib ah iyo inuu gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashbo waxaan maanta jeclaystay inaan dareenkayga idinla wadaago waxaan hadalkaygu daaran yahay maanta markaan arkay sida dunidu inoogu soo qulqulayso iyo dadaalka dowladdu wado iyo dadka buuqa iyo keylada la taagan ama mucaaradka ka dhigtay cayda habaarka iyo eedeymo aan macno lahayn oo saxaabadda laysu mariyo waxaa muuqataa in dalku meel fiican marayo horumar badani ka socdo dhaqaalihii kor socdo waxaana laga eegaa korarka ganacsiga dhismayaasha korarka dhoofinta iyo soo dejinta shiciladaha ganacsi korarka shaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa baayaca mushtarka iyadoo ay jiraan dowlado iyo maalqabano badan oo shisheeye oo danaynaya inay maal gashadaan dalkan waa ogaydeen shirkii ganacsi ee qiimaha badnaa ee dhowaan dowladda ingiriisku inoogu qabatay dalkeeda kaasoo loo agaasiday si aad u hees sarreeya taasoo aniga iyo wasiirada ila socdayey aanu ku soo badnayno khayraadka dalkeena yaalla iyo fursadaha ganacsi ee dunidu inala wadaagi karto waxaa usid mudan sagaalkii subaxnimo ilaa shantii galabnimo intii shirku socday shirku u buuxay halkuusi ma bannaanayn dadku wuu taagnaa in badani waxay muujinaysay xiisaha loo qabay shirka sida u soo jiitay bulshada caalamka waxaa loo baahnaa in aqoonyahanka iyo ganacsatadu la yimaadaan halabuur fikiro cusub iyo dadaallo ay kaga faa'iidaysanayaan fursadaha ka dhashay shirarka noocan oo kale ah gogasha u dhigtaan kadhawadaanna u noqdaan maalqabadanada shisheeye balse waxaa la yaab ahayd waxaan ku soo noqday dalka iyadoo lagu sheekaysanayo madaxweynihii isarixi maayo wuu xanuunsanayaa iyo sheekooyin aad u daciifa oo aan ka tarjumaynin wixii qarankani u baahnaa waxaan leeyahay war xanuunsan maayo oo ilaah ibahaddii dheg laygama hayo waa dhiman maayo maalinta ajataydu gasho ka hor war kursiga cay kaga tegi maayo ee cod baan ku imid maalinta codka laygaga helo ayuun baan badinaya waxaanan haystaa kalsoonida bulshada i dooratay waxaan ku kalsoonahay in bulshada reer somalilan si fiican u kala taqaano cidda wanaagga iyo horumarka wadda iyo cidda afishaaqnimada iyo qadka wadda waxaan arkayay maalintii burcabduuri qaar qaylinaya ole waxaan xuseynaa maalintii burcabduuri iyo raggii ku dhintay war burcabduuri halkankaaba anigaa hogaaminayey intii ku shahiiday ilaahay oo naxariisto umana baana in laga xuso xasarad cay iyo aflagaado inta noola waxay gaadheen waxay u halgamayeen oo waxay dhisteen qarankan waxaan leeyahay waa qalad in halgankii ummaddu lahayd iyo mujaahidiin iyo mujaahidiin baan ahay loo daliishado khaladka aan doono ayaan samaynaya sharciguna ii qaban maayo war ma jirto qof sharciga kaga weyni ka sarreeya kii joogay iyo kii ka maqlaa dalkan way u siman yihiin waxaan waxayna ku leeyihiin xuquuq isku mida wax kasta oo loo adeegsado in ummaddan lagu kala qoona waa reeban tahay arrimaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta kow waxaan labada gole ka ballan qaaday inaan diyaar ahay in la qabto doorashooyinka oo wakhtigooda ku qabsoono laba waxaan qoraal ugu gudbiyey deeqbixiyaasha inaanu diyaaru nahay doorasho wakhtigeeda la qabto ma cid baa nagu khasabtay inaanu qoraal ku bixinno oo labada golo ka hor caddayno saddex waxaa la waroog yahay in dhammaan miisaaniyaddii ku bixi lahayd labada doorasho iyo labada diiwaangelinoodba aanu ku diyaarinay miisaaniyadda laba kun iyo shan iyo tobanka ee baarlamaanka la taalla afar waxaanu diyaarinay xeerkii diiwaangelinta madaniga codbixiyaasha oo aan u gudbinay golaha wakiilada waxaa la wadaa ogaa murankii xisbiyada mucaaradka ay ka keeneen qodobo ka mid a waxaan u sarray guddi saddexda xisbi iyo xukuumadda ka kooban waxaan isla gateen qodobo wax laga bedelo waana aqbalnay shan xukumad ahaan waxaanu gudbinay xubnihii komishinka doorashooyinka waxaana xukuumadda iyo xisbiyadaba ay u diyaar yihiin inay la ansixiyo diiwaangelinta madaniga ah waxaan dhammaan ka war haysaan inay socoto diiwaangelinta madaniga ahayd diiwaangelinta madaniguna waa sugista muwaadinka waxay muhiimad u leedahay nabadgelyada dalka horumarka dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo guud ahaanba qaranimada iyo madax banaanida dalka waa sumada lagu garto waa sumada lagu kala garanayo dadka reer somalilan ee dalka xaqa ku leh iyo dadka ajaanibka ah waa sumada lagu reebayo dadka qalaad ee dalkan dhibaato iyo nabadgelyo daro la doonaya ama doonaya inay si khaldan uga faa'idaystaan waa sumada qofka lagu siinayo waxbarasho iyo caafimaad bilaasha uu ka helo qaybaha adeega bulshada ee dowladda waa shayga u suurtagelinaya inuu helo kaarka codaynta si uu wax u doorto loona doorto waa waxaa suurtagelinaya inaad lacagta kaga qaadan kaga qaadataan bangiyada iyo xawaaladaha asal ahaan ma jiro bal aan aqoon muwaadiniintiisa inagana waa inagu ceeb inaynu garan weyno yaa muwaadin yaase muwaadin ahayn arrintan maaha wax laga dhigto dheeldheel ee waa waajib historia waxaan muwaadiniinta ugu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan oo tagaan goobaha diiwaangelinta waxaa hadda ka socota hargeysa iyo gabiley waxaa hadda ka socota gabiley iyo hargeysa waxaana toddobaadkan laga bilaabi doonaa boorame iyo berbera dhaqsana waxaa dalka oo dhan lagu dhammaystiri doonaa si buuxda waxaan farayaa dhammaan hay-adaha dowladda iyo ciidamadu inay gacan buuxda siiyaan howlwadanada ku howlan diiwaangelinta madaniga ah insha allahu waxay ku dhammaan doontaa guul cabashadii odayaasha dhaqanka ee boorame waa hubaal in odayada dhaqanka ee boorame iisoo gudbiyeen cabasho hufan oo ceebla xaq bay u leeyihiin bulshadu wixii dhibaato jirta iyo wixii cabasho ah ay dareemaan iisoo gudbiyaan aniguna waxaa igu waajiba inaan dhegaysto darso uga jawaabo isla maalintii ayaan u magacaabay guddi arrintan soo baadha oo iga keentaa xaqiiqda jirta iyo wixii talo iyo ay u arkaan in wax lagu saxaayo sidaa ka warhaysaan guddigii xilbay iska saartay waana soo bandhigi doonaan dhowaan balse waxaad ogahay dalla ujeedooyin kala duwan oo doonaya inay arrintan ka faa'iidaystaan waxaa jira qaar aan reer boorama ahayn oo jecel kaska oo doonaya inay fursad ka dhigtaan waxaa jira qaar aan aaminsanayn qaarnimada somalilan oo doonaya inay arrintan ka dhigtaan fursaare ay dalka khalkhal ku geliyaan dadkana iskaga hor keenaan waxaan ogahay qaar la ujeedo shaksi ah oo doonaya halkan xil iyo xoolo ka qodaan waxaan leeyahay dhammaan dhibwadayaasha halkan jaanis ugama banaana aniga iyo odayaasha dhaqanka ee reer boorame waxaan leenahay ujeedo keliya oo ah sidii boorama iyo guud ahaanba bulshada somalilan u heli lahaayeen xuquuqdooda una gaari lahaayeen cadaalad iyo sidnaan wax kastoo khaldan ama wax laga tabanayo waxaan jecelahay inaan wax ka qabat inaan wax ka qabto sida ugu fiican iyo xilliga ugu habboon waxaana bulshada guud ahaan leedahay noo sanra idinkuna idinkaan laidin shaqaynanaayay isu sanra wixii dhexdeedna yaalla hana loo dulqaato wixii qoosi ka yimaada shaqadaas nabadgelyada walaalayaal nabadgeyadu waa shayga ugu muhiimsan waana hantida ugu qaalisan ee qarankana haysto waxaan dhammaan bulshada reer somalilan u soo jeedinayaa inay ilaashadaan nabadgelyada meelay uga soo wada jeestaan cid kasta oo kacdaan wax nabadgelyada waxyeelaya hay-adaha ammaankana waxaan farayaa in u feejignaadaan cadowga gudaha iyo ka dibaddaba gacan adagna ku qabtaan ciddii isku dayda inay nabadgelyada dhaawacdo waxaa dhawaanaan dhacday in saraakiil ciidanka ka tirsana ay laayeen askarti ay madaxda u ahaayeen waa dhacdo inagu cusub oo aada u foolxun waa khalad in ciidanka loogu talagalay inay cadowga difaacaan inuu saaxiibkii ay god ku wada jireen uu dilo ama looga werwero maaha arrintani wax la aqbali karo dambiilayaashii waa la qabanaya dambiilayaashii wixii la qabtayna waa sharcigu waxa sharcigu yidhaahda ayaa lagu qaadayaa mana jirto wax looga dabcinayo iyo cid wiilin kartaa wixii aan markaa la qabanna kama hadhi doonno wax kastoo ay qaadato iyo wakti kastoo ay qaadato gaadho balse waxaan ka digayaa in ciidamada la reereeyo oo qabyaalad lagu qaybiyo in arrimaha saxaafadda lagula bambaxo oo loo qodo ma aha askari kasta askariga kale ayaa walaalkiya taliyaha waalidu ah ciidamadiisa u tol ah wixii ka khaldamana sharciga iyo maxkamada ciidanka ayaa lagu sacaya walaalayaal ciidamadu waa astaantii qaranka iyo ilaalayaashii qarannimada ayaan qolo lagu tilmaamin arrintaasi waa ceeb waa dowladnimo la-aan waxaanahay madaxweyne ahaan taliyaha guud ee ciidamada waxaan ku howlanahay daryeelkooda ilaalintooda iyo korqaarista awooddooda iyo haybadooda waxaad ogtihiin inaan miisaaniyadda qaranku kula wareegay afartan iyo lix milyan oo doolar maantana shaerka ciidamadu ayaa waxay maray shan iyo konton milyan waana marka aan lagu darin sanadda iyo agabka ciidanka sanadkan oo keliya ayaanu soo iibinay in ka badan boqol gaari oo gaashaaman waxaa maalmahan iiga muuqatay saxaafadda mucaararka oo hadallo xanaf leh iyo erayo ka caagan siyaasadda aada ugu xogsanaya war caydu waa ceeb ee siyaasad ma aha hadalka xubin qofkaa leh ayuunbuu waxyeelaa mucaarad iyo muxaafad daliishu way furan tahay toosintu way furan tahay taladu way furan tahay waanana soo dhaweynaynaa somaliland waa dal dimuqraadiya daliil iyo dhalacaynba waad samayn kartaa balse aan ilaalinno anshaxa siyaasadda iyo akhlaaqda suuban golaha wakiilada waxaan kula dardaarmayaa inay isu tanaasulaan saxdaan wixii ka qaldan iyaga oo nidaamka iyo shuruucda raacaya oo ilaalinaya arinkooda hoose arinkooda arrinkooda hoose si hoose iyo wadahadal ha ku dhammaystaan wabillahi tawfiiq